beledweyne waxaa ka taagan oo iniliciil qabay laba qodob biyihii horta waa soo baxeen oo min kolley xaafadihii farta wadnaha lagu hayaa biibaxadi biibaxadi weliga weliga weligaa soo fatahay xaafadaha qaarkood waa laga qaxuu hayaa laakiin annaga hadda weli lama soo gaarin bacaadaha wadaag waa kolley aan hadda baalka basiga bacaadaha iyo keliga waraabolo dhinacaasaa noogu daran annaga dhinacaasaa masaa qoysaa ku barakacay dadka hadda barakacay ilaa iyo adiga soddon qoys waa dhan tahay laakiin waa waa awda haweendaba haddayna noqon waxaan umalaynaa qoysadu ay kala ay faraha ka bixi doontaa dadkeeda waxaa qorsho u in meelaha qalna ay raadsadaan waaye ma haystaan wax maaye hooyii mehelayijaa ninkii guur dabaq ku guri filla ku jiro ninkii buush ku jiro waa la barakaca dadka barakacayaasha ana ugu daran dadka barakacayaasha ah meelaha ay ka barakaceen bal iyana inoo sheeg horta waxaa nooga daran oon cabasho ka nahay kaamankii waaweynaay ama ha yaraadana waxa waaye dadkii ama colaadii ama abaartii xoolati hortooda waa lagu soo qurquroohayiin awal baryaa laxooyina lahayada quraxsana loo socdo haddana la yiri duulooyinkii iyo degmooyinkii galbeedka horta dadka hadda ku yaraaya ma laha barkac fara badan ugu socdo ma garat dhaqdhaqaaqa hayadaha hadda ugu fiicanna i c r t iyo waxqabadka iyo waxay ahaan jireen waxay ahaan jireen tibli v oo iyada injoowiye bartender le i c r t maba haynaba iyada wax socdo ma laha wax dad kaalmayna ma laha wax saan kuma arkin midisaan oo kale dhacdooyinka dhacay dhibaatooyinka jirtana waxaa hiiraan ugu e ceyl ugu atoor ahay ahaan jirto ugu xaniya weyn gutanka weyn ahaan jirto waxqabadka hadda waxaa gacanta kula jirto barakacayaasho tibili v oo kambalyaal iyo jawi adeegsanayso aad aan dhib weyn ugu qabnaan cabasho ka nahay dacwo maha cabasho waaye maamula meeshaan ka jiro maamulkaana na yeelay oo maamulka anaga dacwo joogtay iyo cabasho joogtay labadaba hayn karo saddex boqoloo qoysaa gacanta laga saaraa suulka laga saaraa maaragtay boqolaa soo baxdaa leeyahay laba boqol waa gubatay lix boqolaa la saaraa labaa la helaa waa gubataa laleeyahay dadkii lix bilood ka hor ninkii suul ka saaray suul dambana ma geli karo hayd hiblaya inta ku jirta hayd kale ma geli kartana waa leeyahay caqabadaa na haysato haddana injooyada waxtar kale oo shacabka wax u taraayo oo aan bari qorxsan lahayn haddana lama rabo dadkii ma rabaan ee telefisii ma rabto ma garat meeshaan maamula ka jiro sirta maamula ka jiro maamulkii ma loogi yahay mama ma ogin mama dacwoonin anaga waxaan rabnay in maamulka iyo stateka iyo inta iyo iyo maxay ahaday sawiraanka ay udhegin waagaan shacabka shacabka lama ogo barakacayaasha lama ogo magaalada barakacyaal la daalaadhicaysaa dhibaatada waa soo kordhaysaa intaan iyadoo kasii yaray ka dhibaato badneed haddana galbeedkaa laga soo qulqulaa awalaa bari xoog looga soo qulqulay oo magaaladii biyaha keliya lasoo doontay haddana galbeedka ayaa gacanta ka bixi wahay tuulooyinkii waa la aadaamigida dadka qulqulaaya dad baahiyi gaar qabo dad dhibaatooyin qabo dadka hadii suulkani laga gubatay la v injawidii u shaqayn lahaay indhaha wa ahayna indhaha laga dadbado oo waxaan waxtar u lahayn oo aan wax soo gaarsiinayn wax loo dhiibana dhibkeeda ay leedahay cabashadaasna maamulka iyo stateka saaraynaa ma garatay lama socdaan maamulaa bilu meeshaan ka jira statekulu maamulka wakiilka eh waltooraha gobolka mas-uulka eh maxay aheeday dhibaatada meesha ka taagan isaga dhago ku furaystaan umalaynaa marka tibili v ayaan cabashadaas ka nahay cabashaan ka nahay waxa waaye ku qoys oo suul saartay oo saaka meesha ku baaba-eyso oo cidka usoo gudbi kartaan ba ay jirin suulkana usoo wadabixi diido suulaa la saarin le in dadkaa suulsaarka ka daayaan oo dadka wadeedada lacagta loogu shuro waa daqamidooda aqamida siiyaan intaasaan maamul cabasho ka nahay waxaan u sheegaynaa weli waan u digaynaa maamulka gobolka yiraad inuu arrintaas ka jiirso oo un og yahay arrinkaana uu soo noqnoqday injoowada waxtar kalena faraha lagala baxa injoowadan waxtarayninna daaqada laga saara ma garat xeryaha kama jiraa wax caafimaad e waxaa looga dhinto wahay caafimaad daro waxaan u sheegaynaa goobaha caafimaadka in ay kaamamka masaafta ay u jiraan qaarkood xera xeryaha kulligood magaalada dalweyne wadamada dalweyne masaafta ay u jiraan in caafimaadkooda ayla socdaan in emshiyadii aan helno in maamulka emshiyadii oo oo noo cilaamiyo in oo dhibaatada dadka masaakiinta haysa geedaha lacag ku mahay hoos loo fiiriyo ina la socoto dhibaatada ka jirta caafimaad darada iyo iskuulaanta iyo maxay ahaday maxay barka cusub oo hadda soo soo socdo in oo maxay ahaday ay la socdaan maamulkaan codsanaynaa oo codsi ah trilvin waxaan codsanaynaa in ay gidgididka ka dhaafto dadka injooyada shaqeeya oo dadka indhaha u eh injooyaha la bedelaan maqli waxay bedelaan ayaga akhtiyaarkood laakiin injooyada isku mid ma aha maxay ahayd maamulkaan taas u sheegaynaa telefin waa u sheegaynaa in dadkii qof xali bariyey oo afkiisa ku soomay oo afkiisa kusoo hortay haddana joogo afar joog waa isku afureen haysan dhibaato waaye in dadka xaaladooda xeryaha caadi maaha dhimasho oo baahiyo gaar ahoo sida cudurro iyo iyo iyo nafaqadaraa ka socota xeryaha in ama caafimaadka ama maamulka ama hay-adaha u gudnaan dadka hay-adaha runtii sahan badan ay sameeyaan indhahooda ayay kusoo arkeen qof ii sheeg ma dhahayin aniga hadda qaasata waxaan gacanta ku hayaa nasiib two iyo nasiib one iyo maxay ahayd iyo shiri guduud saddexdoo maamulkii hay-adaha waa ogyihiin la cid iyo cidaal wax u hayso oo horjooga iyo waxaan loo dhiibin waxaan cabasho ka nahay dadka gacanta wax laga saaro oo dadka lasoo gaaro soonka dhan waxba lama bixinin haddana iid iyo wax lagu jiraa iyo iyo qabanqaabadeedii nin xalaqadana ma iidi karo dadkooda in wax la qaybtaana la rabay caafimaadka meesha uu ka baxay maba ku jiroba marka waxaan rabnaa marka in cabashaas ay u gudbisid maamulka waa ka jifaa geedaha lama xukumi doono hala socdo hay-adaha iyo annagaba hanala socdo intaas ayaa kusoo gabagabeyna salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu